taswiirta siddeed iyo tobanaad ciise waxa uu ku bereeyey dad fara badan baddii la odhan jiray galili oo habeenka dadka uu ku bereeyey laagtii galili waxauu ku yidhi aynu tegno dooxada dhinaceega kale oo ciise waa uu daalay waayo maalintii oo dhan ayuu dadka berayey kolkaas ayuu dooni fuulay oo uu seexday oo wakhti yar daradeed waxaa timid duufaan aad u weyn markaas ayay baddii aad u guuxday oo hirar waaweyn ayaa kacay oo xertii oo ahaan jirtay niman kalluumaystayaal ah waxay ogaadeen in duufaankanuu yahay mid xoog badan oo dhibaato keenaya oo markaas ayay waxay ku yidhaahdeen ciise macallinow macallinow miyaadan annagana xanaanaynayn oo aadan naga badbaadinayn inaan dhimanno ciise ayaa istaagay oo waxa uu ku yidhi dabayshii iyo duufaankii isdejiya dega oo dabayshii waa ay degtay markii ciise uu amray oo wax walba si deggan ayay noqdeen oo ciise xertiisa waxa uu ku yidhi maxaad u baqaysaan miyaydin lahayn rumaysad oo xertii ayaa isku tiri kani kuma ayuu yahay kan xataa dabaysha ama duufaanku ay aqbalayaan oo ay addeecayaan saaxiibow adigu bal iska waran waayo ciise waxa uu la mid yahay shalay iyo maanta waa isku mid waa sideeyey rumaysadkaaga xagga ilaah oo miyaad aad u baqdaa oo rumaysad la'aan noqotaa marka waxyaalaha dunidu ay adkaadaan sidii xertii ciise oo kale mise waxaa tahay mid rumaysad leh